degeystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta snai qodobada aad ku dhagaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah dadka degan tuulada bayxaawo oo walaac ka muujiyey daadadka biyaha webiga shabeelle habeenka ka shaqaysta nadaafadda xafiisyada iyo guryaha oo sheegay in ay la kulmaan caqabado kala duwan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo soo gebagabeeyey kadoodista xisaab xirka sanad maaliyadeedka bulshada jawhar oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay isticmaalka midhaha qaraha maamulka koonfur galbeed oo soo saaray amar lagu joojinayo isticmaalka bacaha dhakhaatiirta beledweyne oo ka digay halista cudurada ku dhaca xoolaha xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeene u diyaargarow isagaoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa habeennimo isniina taariikhdana ay ku asteysan tahay ko iyo labaatanka oktoobar sanada labaatan afar iyo labaatan warkii intuu socdo waxaadina socodsiin doonta anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa tarsan markanna qodobadii oo faahfaahsan dadka degan tuulada bayxaaw ayaa walaac ka muujiyay daadadka biyaha webiga shabeelle sida warbixintaanu ku faahfaahiya wariyahena cabdifataax xamed maclow nuux aadan maxamed gudoomiyaha tuulada bayxaaw oo wareysi gaar ah siinaya radio isnay ayaa si khoto dheer kaga hadlay xaalada nololeed ee ka taagan tuulada bayaxaaw oo uu fatahaado ka sameeyey webiga shabeelle dadka ku nool tuulada bayaxaaw oo intooda badan ah beeraley ayaa waxaa lasoo deristay xaalad nololeed aada u adag kadib fatahaadaha uu ku dhuftay webiga shabeelle taa oo jalaafatay dhulbeereedkii guud ahaan dadka tuulada ay ku tiirsanayeen oo dalag saarnaa marka uu webiga fatahaada uu sameynayey gudoomiyaha tuulada bayaxaaw nuux aadan maxamed ayaa dhanka kale tilmaamay in dadka deegaanka haatan aynan haysan illakhaaleed ay ku noolaadaan islamarkaana noloshooda ay ka maareeyaan xaaladda deegaankana ay tahay mid aada u cakiran waxa uu tilmaamay in bulshada tuulada ku nool aanan weli helin gargaaro kala duwan kuwa oo kaga imaanaya ama hay-adaha gargaarka bixiya amaba guud ahaan waxa uu tilmaamay in weli dadka tuulada aynan helin wax gargaar iyo garab istaag ah inta ay fatahaadu ay ku socoto
niyow xaalada tuulada bayaxaaw aaday ay u daran tahay horta dhibaatada horta aada iyo aada ugu weyn waxaa ka jirto bulshadii oo kala dugnaayay horta maanta dhibaata aada u baaxad weynaa jirto meeshay buq ka baxdana waa og tahay dhibaatada ay leedahay alxamdulilah horta wixii dalag ahay horta daadka ayaa qaaday alxamdulilah hadda waxaa dhibaatada aada ugu soo jeeda dadkii waxaa maanta haayo ma arkeysaay dhibaatadii hadda waxaa ku saabsan meeshii qaneeca hadda ku kacday ma arkeysa wax walba cuduro meesha ay buka baxdo cudur ay ka dilaacayaan waxaa laga yaabaa ma arkeysa shuban biyuud iyo ma arkeysa cudurka tiifooga malaariyada waxaas oo dhan waa imaanaya markay fatahaad ay dhacdo marka niyow dadkan horta waxay hadaladaala dhacayaan ma arkeysa horta dhibaatada ugu hayso waxaa kamid noloshoodii beer ay ku tiirsaneed hadda wax beer la yidhaaho horta la tabci wahayo ma jirta bishaan kula sijeed marka dadkan waxay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo ah oo in laga soo gaaro hadduu maamul yahay haddii hay-adaha caalamiga ay yihiin haddii dadka muxsiniinta oo dunida joogaan haddii ay yihiin marka dadkan buqdan wax badan muddo badan waa laga waa laga meersaday laakiin maanta dhibaatada xoog badan ayaa tuulada bayaxaaw ka jirto toddoba boqol iyo labaatan iyo shan qoysaanu ku nool tuulada waa tahay ma jiraan dadka barakacay tuulada miyaa dadka barakacay oo yaraan ilaa iyon tahay boqol qoys horta waa barakacday dadka qaarkeed buushisha ay iska dhisteen tuulada dadkii oo guryaha ay macnaha dhibaatada weyn ugu gaaray guryaha qaarkeed hadda waa iska dudumeen dadkan dad iska masaakiinay ahaayeen ooba iska danyar oo dhistoodii xataa hadda dhibaata badan iskaga jirto ugu dambeyn guddoomiyaha tuulada bayaxaaw nuux aadan maxamed ayaa codsaday in laga caawiyo dayactirka iyo dib u xakamaynta webiga shabeelle fatahaadaha uu ka sameeyey tuulada iyo sidii loo dardargelin lahaa ololaha lagu xirayo buqda ka baxday tuulada bayaxaaw hadda guryihii qaarkeed waa wada fadhiisteen rajab ma laha marka dadkaas xataa waxay u baahan yihin garab istaag in haddii ay buqdaan ilaahay ma arkeysa dad caalami ahoona garab istaaga haddii aan helno in dadkaasna haddana guryahoodii sida loogu dhisa lahaay iyo noloshoodii oo sida loogu taageeri lahaay ama iyaga oo guryahooda loogu celi lahaay hadda dadka qaarkeed haddii ada beer aad ku joogto ay beerti ay bi ay ka haayaan waxaa ku wajahan in iska baxdid oo iska barakacdid oo meelahada xamar iyo meel kasta ay iska aada dadkaana dad beeraley ahoo ma arkeysa nin walba gurigiis inuu joogo oo ku fiican yahay ama lagu haylo oo lagu celiyo maaha markii ugu horreysay oo fatahaad ceynkani oo kalaha ay ku dhufatay tuuladani bayaxaw islamarkaana jalaafata guud ahaan beerihii tacabka iyo guud ahaan deegaanka habeenka ka shaqeeya nadaafadda xafiisyada iyo guryaha ayaa sheegay in ay kala kulmaan aqabada kala duwan haweenka ayaa ah kuwa ka shaqeeya shaqooyinka noocyadeeda kala duwan sida ganacsiga cilaansaarka iibinta shaaxa nadaafada iyo waxyaaba la halmala haween badan oo ku nool magaalada jowhar ayaa ka shaqeeya nadaafada guryaha iyo xafiisyada jowhar si ay ugu maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskaba sahre makaa'il iyo xamdi maxamed waxa ay ka mid yihiin haweenka ka shaqeeya nadaafadda waxa ayna redio isnaay ugu warbixiyeen sida ay noloshooda ugu maareeyaan shaqadan iyo waxyaabaha ku dhaliyey waxaan ka shaqeeyaa aniga xafiis xafiiskaasoo ah subaxdii waxaa galaa lamada sac camal galabtii waxaa kasoo baxaa toban sac iyo toban kow sac meelahaasaan kasoo baxaa maasha allah shaqada si ukala fuuda waay maalin ku fuuday maalin ay ku culustahay camal le waay aan ka shaqaystaa waa iska nadaafadeeyaa nadaafada kadibna cuntaa kariyaa saasaa wax ku gaaraa toban sac iyo toban iyo kow sac meelahaas aan ku gaaraa waa iska ogtahay habeenka shaqada markaa shaqo qabanaysid waa iska ogtahay wax walba macnaha kuu soo kordhaayo saasaa iskaga shaqaysanaasaa aan wax cunahay anaka alaa waxaan ka shaqeeyaa lama sano iyo bar meelahaas camalaa ka shaqeeyaa gabar walaashay ayaa shaqadaas macnaha isoo anoo guriga oo nyaan iyo wax iska gadanaayo qudaar iska gadanaayo shaqadaas gabar walaashay ah ee ii keentay ee ugu fiirsa waaysi saas ahaanaa shaqadaas ku galay lama sano iyo bar aan meelahaasaa ka shaqeynayaan shaqadaas waxaan jeclahay taas toogsii weyn inaan kasii shaqeeyaa jeclahay insha allah waxaan dhahay waxaa gabar nadaafad ka shaqeysaa subaxdii waa ka lahaa xafiisyada maxaa lalahay waa nadiifiyaa waxa xaqa markaa nadiifiyin xaafadeyda isku soo aadaan ku doortay inaan shaqeysto si aan dherkeyga ugu maareeyo way ii fududahay waayo subaxdii inaan soo baxo gurigeyga inaan maxaa lalahay kasoo tago oo afar saaca ka baxo hadan gurigeyga ku laabto maxaa lalahay saas ilmaheyga ugu naqdo waxaa ku doorta inay shaqo fudud tahay shaqada fududna maxaa lalahay saa uu baxo guriga ilmaheyga uu aado oo ayagoo ilmaheyga ugu noqdo maxaa lalahay hoosha guriga ugu baahna uu qabsado kadibna ilmaheyga aan maareysto sidaas darteed fudeedkaasa ku doorta inaa shaqadan ka qabto dhanka kale habeenka ayaa ii sheegay in ay mararka qaar dhibaato kala kulmaan shaqadan islamarkaana ku abuurta cabsi badan waxa ka dhacay xafiiska inta aan shaqeynay xafiiska waxaa ka dhacay aqabo badan way iska dhacday waayo agabta kamid eh oo shaqada taali in la qaatay oo anna walwal iyo walbahaar igu qabatay oo adaa qaadatay lay dhahaayo oo anigiina aan qaadinoo kaberi aan ahay marka dambe dabagal marka aan la sameeyin oo la ogaaday inaan ani qaadinin markaas shaqada dadka ay joogaan marka way raaligelin iyo waxay iga bixiyeen ugu dambeyntii walaa hadina waa iskiiga joogo haddii raaligelin laga bixin waaba iska sii joogba shaqadii waayo anna waa iskiga baahna iyakana way ii baahnaayeen alxamdulilah hadda aqabada muuqdo aniga hadda oo aan kala kulmin ma jirto laakiin waxyaalaha qaar markii la waayo inaa anagana lasoo xiriiro oo waxaasaasaa dhumi ama waxaasaa la waayey waxaas haysaa ama meel maa dhigta in nala dhaho oo kadib haddii la waayo anaga xataa aanana lasoo raadiyo waxyaalahaas way dhacaan habeenka ku nool magaalada jowhar ayaa ah beeraley iyo muluqmaalato kuwaas oo ka maareeya noloshooda labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa soo gebagabeeyay kadoodista xisaab xirka sanad miisaaniyeedka labada kun saddex iyo labaatan sida warbixintaanu ku faahfaahiyay cabdiweli axmed hilowle mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kala fadhiga shanaad kulankiisa wadajirka ahaa ee saddexaad waxaana shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare cali shacbaan ibraahim oo uu wehelinayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ajandaha kulankan waxa uu ahaa akhrinta labaad ee warbixinta xisaab xirka sanad miisaaniyeedkii laba kun saddex iyo labaatan waxaana guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda ee baarlamaanka uu xubnaha labada aqal u faahfaahiyey ee warbixinta xisaab xirka miisaaniyadda laba kun saddex iyo labaatan intaasi kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka dooday xisaab xirka sanad miisaaniyaadkii laba kun saddex iyo labaatan waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare oo kulanka soo xiray uu sheegay in laga bilaabo maanta lasoo gebagabeeyey ka doodista xisaab xirka sanad miisaaniyaadkii laba kun saddex iyo labaatan islamarkaana guddiga maaliyadda ee labada aqal dib loogu celiyey si uu u soo diyaariyo akhrinta saddexaad dibna ugu soo celinayo golaha bulshada magaalada jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay isticmaalka midhaha qaraha sida warbixintaanu ku faahfaahiyay wariyeene maxamed nuur xuseen qaraha waa mid ka mid a dalagyada ka baxa dhulbeereedka magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada kaasi oo ay bulshada saa-id u isticmaalaan sanadkiiba mar ayuu soo galaa suuqyada magaalada jowhar haba ugu badnaada xiliyada kuleelka ah qaraha ayaa u kala baxa dhowr nooc oo kala duwan waxaana ka wareysanay qaar ka mid ah dadka iibiya ama suuqa keena qaraha waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya faa'iidada uu leeyahay iyo dhowr nooc oo u kala baxo haddaan ku bilaabo qaraha xilliga uu soo go'o iyo xaaladihiisa haddaan kugu bilaabo qaraha xilligan horta xilli waxaa lagu jiraa xilli dayr waxaa lagu jiraa gugi waa ka nimid dayrti marka waxaa noo dhiman adiga shan toban biri malahaasaa nooga dhiman iyo haddaa lagu jira adig dayrti marka qarahan tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay xilliga oraxeedka oo dayrta u ku fiican yahay maana xilliga xagaygaa waxaa waaye diridiisaa badan durkiisaa badan qaran hadda amaha ku gado weyno waxaa waaye kalabar waxaa waaye waxaa saameeyey cuncunaha saameeyey kalabar cuncunaha saameeyey inta kale laakiin oo qaraha laakiin oraxeedka soo baxayoo kale waxaa waa qara nadiif waa halka yar halka weyn waa isula wada midoo wax jirtaa ma leh oo cayaana ma leh xilligan xilligaha xilligan xilliga roobaa laga kala ordowaa hadda suuqa beri waa la wada keenay roobaa laga kala ordowhayaa roob xilligii roobkaa lagu jiraa oo dayrta hadda la galowhayaa marka qofka uu beerta uga da'ana waxaa waaye waxaan ou ka helaayo male xilli ugu dambeeya waa laakiin kala guurina waayo xilliga roobka hadduu da'o kabacdi qaramaba jiraba roobkaasaa laga falaa ilaa oraxeedka saas uu sii socaa ilaa ramadaankii laga gaaro saas uu socaa marka adeer saas waa qara xaaladiisa qaran hadda aan gado weyno hal doolaraan gado weyna hal xabo nusku haa la gadowaa halkuugu weyn dhebelka saddexda taaka iyo barka waxaa la gadowaa saddex doolar halka ku xaga laba doolar halka kale hal iyo bar nusaa ugu yar adiga qarahaan bishaan bishii sagaalaad aa la keena qaraha maaha bishii sagaalaad iyo bishaan tobnaad socda sidiisaba inta kale waxaa waxay ka horaay lama tacbi karo waxaa la tacbaa galeyda sisinta iyo kale la tacbaa roob ku daayo kan waxaa waaye qabogu uma adkaysto waxuu rabaa oraxuu rabaa oo tiro badan xagaygaas waa dhibaa oo kuma kori kariyo jaallow naqaa ma madoobaa sida qoraxdii laga raba ma keeni kariyo uma adkaysto qabogu inuu adkaysto waxaa keenay sidiisoo dhan waxuu ku baxaa qorraxduu ku baxaa qabowyada ma baxo qabowyada ma baxo sisintoo kale usugoo kale qabowyada ma baxo kulaylkay baxaan xilliga qabowga waxaa baxo galleydo kale waxyaabahaasa baxa sisinta iyo qaraha waxay baxaan xilliga oraxada ay baxaan qarahan waxaa waaye faransiis waa jiraa awrtis waa jiraa waa adiga dhoor dhoor noocoo leeyahay marka halwaa nooca loogu jahan waxaa awrtiska waa loogu jecel yahay oo mac qarigiisana waa weyn yahay geedkiisana waxaa waaye waxaa waaye si fiican u tarmaa waxaa waaye ortiska waaye faransiiska waa dhal badan yaha laakiin waxaa waaye yar yar waaye balse hadda xilligan waxaa waaye qaraha dhanba qabuugaasu diida waa ma waaweynaa kariyaba dowladda keenta waaye dowladda keenta dowladdiida isku soo saartaa magaca ku soo dhifsad oo unugu soomaal haddaana abuurka ma haysanno waxaa waa waddamadaasaan ka keennaa ortiskana waddamakaasaan laga keen lakin sun ortiska ku qoran waxaa waaye dowlad walba u magaca ingiriisaaniga u qorata ortiska waay gaduudka gaduudka ortiska waay xilligaan oo aad u fiican yahay oo roobka soo dhow yahay oo kuleylka oo dadka si fiican u qaada ogyahay oo dadki dadki waxaa waaye xaafadaha iyo degmooyinka u wada qaataan qof walba gaariga yimaado meel aad ka rogsata male laakiin xilliga hore qabowbaa jira qabowga dadkana ma jeclo xilliga kuleylka u fiican inkastoo hadda keliyahan uu sifeeyo qoraa uu fiican yahay dadka magaalada gato waxaa kaloo jira dad iska danyaraha jiro oo kaloo suuqa sii gelsho ka sii shaqaystaan siyaaniga oo galabtii baase iska keenoo kale toban iyo labo dadkaas oo jeexo oo suuqa sii gelsho toban iyo labo toban aan lagu siiyaa ma qara dhebelo hal doolara ma ka keeni karaanoo waa jeexjeexayaan marka iyagu waxaa lagu siiyaa toban toban iyo labo adiga nus doolara ugu badan halaha lagu siiya qaraha suuqa la gelso nus doolarka ugu badan maxaa waaye maalinka khamiista iyo jimcada maalinka saddexda biri oo ku baxa qarahan ayaa ah mid faa'iid weyn u leh bulshada ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle kaasi oo la beero wakhtiyada kuleelka markana koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed soomaaliyaha ayaa soo saaray amar lagu joojinayo bacaha sida warbixintaanu ku faahfaahiyo waryaheena cabdifataax axmed maclow maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo saaray amar ku aadan joojinta bacaha halka mar la isticmaalo ee ay bulshada adeegsato taasi oo ay sheegtay inay dhibaato weyn ku qabaan dadka iyo deegaanka iyo weliba xoolaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya ayaa qabatay kulan looga hadlayay sidii lagu joojin lahaa isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda waxaana ka qayb galay wasaaradda amniga wasaaradda ganacsiga maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya diini cabdi nuur ayaa sheegay in ugu dambeyn bisha koowaad ee sannadda laba kun shan iyo labaatan aan la arka doonin isticmaalka bacaha dhibaatooyinka oo bacaha halka mar la isticmaalo yaa ka hayta deegaanadan koonfur galbeed bulshadii caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba marka markii unu isla falanqayna ku damba unla u fiiriyaana baahida liingooba inay bini aadanka ku nool ee deegaanadan koonfur galbeed oo noolaha ah hanagadeen dadka bini aadanka ama dhirta hanaga toy bacdan oo halka mar la isticmaalo wali ka haytaha runtii caafimaad darro eed an weyn iyo deegaankii iyo meel raaiso bay-adii dhanba iyada aan wasaqayti islamarkaasna dhibaatooyin weyn ka hayta saas daraadee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada migiya la talate ee dhammaan dadka khusayta iyo wasaaradaha line ministerska ah weli hasaartaya wareegtadu laka mamnuuco inii la hadejiye laku ganacsada la adeegsada bacdo halka mar ah ogna ini oo dadka ganacsatada iyo dadka bulshada ubaahanyihiin waqti marka waqti yara siini ilaa iyo waliliangobadahe kowda janaay lama kun labaatan shanta maalinta kowda janaay lama kun labaatan shanta yaa bilaawata guud ahaan deegaanada koonfur galbeed wali laku mamnuucay soo saarista soo dejinta qaybinta iyo isticmaalka bacaha halka mar la isticmaalo walku mamnuuci malka adeegsado karo malku ganacsado karo mal sheeno karo dadweynaha deegaanada maamulka koonfur galbeed weli insheegane ogeysiyaane inii awaamirta kubati oo ay wareegtadu un haddaha saarne la dhaqangeliyey wasaaradda ganacsiga saas oo kale yaan wareegtaha saara doonta oo koonfur galbeed wasaaradda maaliyadda saas oo kale ganacsatada hadajiyaw malku canshuuri doono wasaaradda amniga saas oo kale awaamiraa saara doonta rugta ganacsiga xeer ilaalinta iyo garsoorkana wali faraanaha insha allah migi waqtigaas la deer iyo taliska booliiskaba oo gobolada sideeda gobol baybakor iyo gedabe inay awaamirtaas fuliy go-aanka ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed soomaaliya ayaa imaanaya xilli wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya ay go-aano ka soo saartay bacaha hagaa qaybihii dambe ee warka aynu isla soo garanay dhakhaatiirta magaalada beledweyne ayaa ka digtay halista cudurada ka dhasha xoolaha cabdulaahi cabdi yuusuf oo kamid ah dhakhaatiirta baratay cilmiga xoolaha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa xoolodhaqatada gobolka hiiraan ugu baaqay in ay ku dadaalaan talaalka la siiyo xoolaha kuwaas oo looga hortagayo cudurada hoos u dhiga waxsoo saarka iyo caafimaadka xoolaha cudurada dhakhtarka uu ka digay ayaa waxaa kamid ah jadeecada sanbabka gol iyo xanuuno kale oo ku dhaca xoolaha doctor cabdulaahi cabdi yuusuf ayaa ka warbixiyay cudurada ku dhaca xoolaha xanuunada ku dhaca xoolaha aad u tiri badan yihiin waxay kala leeyihiin qaybo kala duwanay kala leeyihiin hadba waxbaa keena xanuunada xiliyada kala duwan deegaanka ayaa muxuu ahay markasta maamulo saddexdaas qodob maamulo xiliyada kala duwan ee la jooga deegaanka xoolaha ay ku nool yihiin iyo noocyada xoolaha ay yihiin ayaa xukuma xanuunada ku dhaca xoolaha xanuunada ugu badan ee dhaca waxaa ugu muhiimsan ee deegaanada lagu arka deegaanada soomaalida aad loogu arko waxaa- waxaa ugu muhiimsan muxuu ahay jadeecadoo kale xanuun la yiraahdo xanuun la yiraahdo sambabka oo kale xanuun la yiraahdo xanuuno qaniinka ka dhasha oo gol iyo gindi la yiraahdo ayaa muxuu ahay ugu muhiimsan xanuunadaas iyo in kaloo aad u tiro badan oo xoolaha noocyada kala duwan ku dhaca oo hadba yacni deegaanka iyo iyo iyo iyo xilliga la joogo ay ku xiran tahay xanuunadaas waxaa fiican dadka reer guuraaga ama reer baadiyaha way yaqaaniin way garanayaan xanuunada xoolaha intaysan ku dhicin in ka hortag fiican loo se- loo sameeya fiican oo tallaalaha jiro xanuunadaas hadda aan sheegin dhammaantood ay leeyihiin tallaaladaas xoolaha haddii loo heli karo oo muxuu ahay ganacsi ahaan loo heli karo in xoolaha inta yani muxuu ahay een, halka meesha laga heli karo laga- la raadsado oo xirfadlayaasha caafimaadka markaa ee, loo bandhigo la yidhahdo tallaaladan rabnaa in xoolaheena naloo tallaalo dadkeena aaday ugu hooseyn barnaamijkaas in xoolaha la tallaasho oo tallaal yani muxuu ahay la iibsado way ku ho- aaday ugu hooseeyaan waxay aad ugu badan yihiin in xanuun- xoolaha markay xanuunsadaan daawooyinka ay raadiyaan oo xoolihii la daweeyey laakiin in tallaal la raadiyo ee, aaday ugu yartahay marka in xoolaha la tallaalo xilliyada een, kala duwan xanuunada dhici kara xoolaha in laga sii tallaalo haddii marka xoolihii ay xanuunsadaan dawooyinka ugu fiican ee la isticmaali karo xilliga ugu haboon in la isticmaalo waxaa arkaysaa qof een, kula soo xiriiraya ku dhahaya xoolihii way iga xanuunsan yihiin qiyaastii meeqa ka xanuunsan kaa tidhahdaan wax ii roon oo iyo caafimaad qabo ma jiraan uu ku leeyahay marka mushkiladdu waxay tahay een, xoolaha inta yani muxuu ahay dhammaantood aysan yani muxuu ahay een, xanuunkii uusan saa ku wada faafin in la daweeyo oo hal iyo laba wixii xanuunsan la daweeyo inta kale laga sooco oo yani la- la kala karaantiilo dhakhaatiirta ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah kuwa inta badan wacyigelin u sameeya bulshada kuwaas oo looga hortagayo cudurrada ku dhaca dadka iyo weliba xoolaha markana kusoo dhawaada xubinta salafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada beriiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan senti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oo madafaas kelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada gale ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubintaasi sarafka iyo suuqyada magaalada ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka habeen oo aad ka dhagaysanayseen warbaahintii snaai intuu socday warka waxaana socodsiinaysa anigoo saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamada waa injineer tarsan soo saaraha waa timacade tan intaan ku kulmi doono warkan kiis xiga sidaa iyo nabadgelyo